haatan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o eda cabdicasiis barrow
al-shabaab ayaa dhammaadka bishii lasoo dhaafay waxa ay weerareen hotelka villa rays oo ku dhow madaxtooyada soomaaliya weerarka oo ku bilowday qaraxyo kadibna rag hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha ayaa waxay dowladdu sheegtay inay ku dhinteen siddeed ruux uu mid ka mida yahay ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya weerarka hoteelkaasi lagu qaaday waxa uu bulshada ku nool caasimadda soomaaliya uu ka dhex abuuray su'aalo badan maadaama goobta uu ku yaalla ay tahay mid amni ahaan aad loo ilaaliyo dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay al-shabaab kula jirtaa dagaallo adag laakiin taasi beddelkeeda waxaa muqdisho ka dhacay weeraro ay dhiig badani ku daateen oo ay shabaabku fuliyeen haddaba sidee wax looga qaban karaa amniga muqdisho dowladdu se awood ma u leedahay in weerarada noocaan ay ka hortagto xilligan su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan idila socodsiin doono anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaana igala qayb gelaya xildhibaan maxamed cabdulqaadir maxamed oo ka tirsan baarlamanka golaha shacabka ah ee soomaaliya axmed cabdi haadi oo ah cilmi baare sidoo kalena falanqeeya amniga iyo siyaasadda gobolka geeska afrika iyo siyaasi cabdulaahi salaamullah oo ah guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka tiir ee ka dhisan soomaaliya salaamullah guddoomiyaha xisbiga tiir maxamed cabdiqaadir mudane ka tirsan baarlamanka golaha shacabka ee soomaaliya iyo axmed cabdi haadi kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan rabaa bal marka ugu horeysa inaan isla faaqidno dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee amniga ee ka dhacay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo aan ognahay wadooyinkii qaar in dowladda xaalada amniga u xirto haddana meelo muhiim ee wax ka dhacayaan mal ma lays odhan karaa waxay ahayd intaana shabaab marka hore dagaalka banaanka la aadin in laga fikiro gudaha magaalooyinka sida muqdisho iyo meelaha kale ay dagaaladu saameyn karaan in laga fikiro waxaan rabaa inaan maxamed cabdiqaadir ku bilaabo
bismillah waa dhowahay aada umahadsan tahay waa su-aal aada muhiim ah waa sax wadooyin fara badan iyo meelo fara badan oo dowladda u arkeen ama laamaha amniga u arkeen inay tahay muhiim in markaas badbaado laga sameeyo way jirta oo la xiray sababta keena culeyskaas hadda soo korna waxay ahayd waagi hore dagaal rasmi ah oo lagula jiray shabaabka maysan jirin maadaama hadda dagaal adag lagula jiro furmo fara badan iyo deegaano fara badanna gacmahooda ay ka baxeen madax fara badan shabaabna lagu laayay goobihii dagaalkana waxay ku jiraan harantidii ugu dambeysay oo ah inay dadka shacbiga ay baaba-ashaan marka tan ah shacbiga marka hore maxaa gudaha loogu bilaabi waay gudaha shaqo badan ayaa ka socotay wayna ka socotaa xaqiiqdii ninkii xogogaal ah ayaana ogaan kara keliya markaad tagtay laamaha cadaaladda iyo xabsiyada iyo meelaha loogu talagalay argixisada oo lagu xiray maalin walba waxaa lasoo qortaa tiro aada oo xadaafsan oo laga soo dhex qaban haya shacbigii oo laamihii amnigii soo qaban hayaan saasay tahay haddana wax way dhacayaan oo maxaa yeele nin naftiisa haligayo oo baabuur inuu qarax ka soo buuxsaday waddo walba ha usoo maray sifo walba ha usoo dhacdeen way sameynayaan hase aad haddana waxyaalaha kaloo hadda su-aashaada ka mid a waxa waaye iyadoo waddooyinka ay xiranayna haddana ay wixii dhacayaan taas ayaa ah marka tan u baahan in laiskula xisaabtamo
salaamullahan rabaa guddoomiyaha xisbiga tiir inaanu imaano waxaad la socotaa dooda sida uu dhigay maxamed cabdulqaadir oo leeyahay howlo badanaa gudaha ka socda laakiin qaraxii ka dhacay villa rays madaxtooyada ku dhow dad fara badan ayaa walaac uu ku beeray oo su-aalaha laisweydiinaya waxay tahay sidee loogu kalsoonaan karaa amniga gudaha ka socda markaad barbar dhigto hadalka xildhibaanku uu sheegay sidee kula muuqanaysaa wixii dhacay iyo aragtida dadku ay qabaan bismillah raxmaan raxiim cabdicasiis waa mahadsan tahay marka koobaad adigio bahda v o eda runtii waa run xildhibaanku su u sheegay waxyaaba badanaa jira oo shaqa oo socoto laakiin ani waxaan aaminsanahay faris of all waa habboonayd in gobolka banaadir hawsha laga bilaabo way habboonayd balse dowladda kolley sida istaraatiijiyada ay u qaadatay in xagga laga bilaabo gobollada iyadana shacnigeeda ay leedahay waxaa keenaya maanta in villa rays ama villa ros waxay kolba yidhahdaan dadku u yaqaanaan meeshaas aan ognahay inay madaxtooyadii saaran tahay ku dhowdahay very close ku tahay inay arrintaa ka dhacdo waa unfortunate waa runti waxaan aan la dadku filaynin waa dhacday laakiin wax walba way dhacayaan mataqaana qadarkooda cidnama celin karto naf baa meeshaas inay ku baxda xag alle ugu qornayd marka wixii dhibanayo lama celin karo dhimashadu waa lagu geynaa meesha maaragtay naftaadu ku baxaysa waa lagu geynayaa dayaca meesha ka dhacay haddii dayac jiro oo isku haleyn baa jirta ani waxaan isleeyahay runtii waxaanoo dhan waxaa sababaya waxaanoo dhan hal arrimoo muhiima gobolka banaadir wuxuu leeyahay gudoomiye gobernatooro gobol buu leeyahay duq magaalana waa leeyahay xaqiiqdii mar hadday saas tahay wuxuu le- wuxuu leeyahay gobolka gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka banaadir Eh, iyo taliyaha booliiska gobolka banaadir labadaa nin oo mas-uuliyiinta ah oo amniga gobolka banaadir personally ayagu ay mas-uuliyadooda ay gacanta ku- ilaahay ka soka loo magacaabay oo mas-uuliyadda ay saaran tahay markii laga soo tago hay-adaha kale ee sida nabad sugidda iyo hay-adaha kale amniga guud ee qaranka qaabilsan ee booliiska generale ayadoo halkooda tahay oo shaqooyinkooda caadiga ay wadanayaan waxaa la rabaa markaa inay si gaar ah mas-uuliyadda ay u caddahay oy ku caddahay cidda bari ka maali runtii waana arrin anigu aan soo dhaweynay kelmada maxaa ma- eh, ninkii caliyaro uu hadda ka hor ka dhawaaji oo ahayd in gobolka banaadir la helo cid lagula xisaabtamo either in lagula xisaabtamo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha booliiska gobolka banaadir iyo taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir saddexdaas oo hoos taga si indirect ula shaqeeya of course taliyaha nabad sugidda taliyaha nabad sugidda laakiin si si un cooperation ah oo la hubo oo central command leh oo hadday wax xumaadaan la dhihi karo waxaasaa xumaaday mas-uuliyadda qofkaasaa leh oo kule xisaabtan leh inay jirto oo gudoomiyaha gobolka banaadir lagula xisaabtamo adigu waxaan hadalkaygu nuxurkiis u yahay min bilow ilaa dhammaad meesha maamul baa ka jira gobolka banaadir waa gobernatore ahna duqa magaalada amniga gobolkan isagaa mas-uulka isagaa injaajka ah gobolka marka isaga in lagula xisaabtamo hay-adaha amnigan isaga ay toos ka amar qaataan hadday wax ilaaco ay wax ay qaldamaanna prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo cid kalo mataqaanaa een, een, kuleh mataqaanaa control kulehba inay inay inay in- mas-uuliyadda inay caddahay waa garta hadalkaada waxaan u dhigi karnaa si dadku ay nuxurka u fahmaan amniga isku halleyn ayaa wax badan oo hadda jira u dhacaya thank you very much arrintaas aad tiri wey pointiga waana mid hadda hore ca- maxaa- aan calinyaran uu soo taabtay meeshaan isku haleyn baa jirto waa laysu tuurtuurayaa kumana jiri karno arrinta iyada ah arrintaas arrin shacabkan gobolkan banaadir oo afartan milyan ah ay ku saafi noqon karaan ay ku nabad heli karaan ma aha si markaa loo helo nabadgelyo buuxdo ta alla ka soke tu biniaadanka tii biniaadanka si aan u helno waa in ay jirto dad si gaara loogula xisaabtamo faa'iidadeeda iyo khasaaradeeda abaalmarinteeda iyo ciqaabteeda waa gartay ee, axmed cabdi haadi waad maqlaysaa dooda salaamullaah gudoomiyaha xisbiga tiir waxa uu leeyahay amniga gobolka banaadir ee, oo si gaara cid gaaraysan mas-uuliyadda uga saarnayna si guud loo wada hayo ayaa sabab u ah ma kula tahay ee, doodaas adoo ka fiirinaya wixii dhacay inay xilligan muhiimtaan la soo qaato Ee, horta sideedaba waxaa jira hanaanada dawliga ah ee shaqooyinka koobaad oo laga rabo waxaa kamid ahaa in ay bulshada u qabtaan ee, public service wax loo yaqaano oo kowa uu ka yahay amnigu Ee, saa la socota dalkeenu kacafo ku jiraa muddo dheer amniga magaalada muqdishona waa la sugi laayahay xuduudihii dalka iyo goboladii dalkana ee, gacan dowladooda rasmiga kuma jiraan hadda dalka doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday madaxweyneha lagu doortay maandeeda la siiyey ee, shaqada koobaad ee laga sugayay ama mas-uuliyadda koobaad ee madaxweynaha saareed waxay ahayd ee, in uu reform ku sameeyo ama dib habeen ku sameeyo laamaha amniga horta laamaha amniga ee, dib u habeyn weli ma lagu samaynin ee, isbedel laguma samaynin ee, arrimahaasa markaa waxay keenayaan oo in qaraxyada magaalada muqdisho ay soo laalaabtaan waxaa kaloo jira ee, madaxweynuhu oo asagu shakhsiyan ahaan wuxuu uu iyo golaha xukuumadda waxay samayn karaan siyaasado iyo istaraatiijiyo iyo kaartooyin ee amniga lagu sugo ee ayagu ma wadi karaan waxaa wadi karaa hay-ado oo dhammaystiran oo subax iyo habeen iyo maalinba shaqooyinkaa ka shaqeeya isku dubaridka hay-adahaasna waxay u baahan yihiin ee, ee, maxaa la yidhahdaa inay yimaadaan dad karti iyo aqoon iyo khibrad barnaamijkan u leh aan markaa waxaan isleeyahay ee, gobolka banaadir haddii la yidhaahdo amnigiina sugta xitaa oo la yidhahdo amniga gobolka banaadir idinkaa mas-uulka ah, dadka jooga capacitigii ama awooddii shaqadan ay ku qaban lahaayeen amniga ay ku qaban lahaayeen ma leeyihiin su-aal kaloo meesha ka imanaysaa jirta mogtahay dooda markaa markaa maanta waxay tahay madaxweynaha dhinac marka laga fiiriyo siyaasadiisa la dagaalanka al-shabaab oo ah in gobolada la geeyo meelahay haystaan ugula dagaalamo shaqo fiican u ka wada waana arrin hirgashi laakiin dooda taagan ama dhaliisha taagan oo hadda hotel rayskii ugu dambeeyey ay ka taagneyd oo sabab ay ka taagneyd oo xayaad ay ka taagneyd waxaa kamid ah in magaaladii muqdisho dib u habeynta amnigeedii aansan weli la gelin eh, buuggeedii weli inaan inaan inaan la furin oo caqabad weyn arrintaas ay tahay waxaa kaloo jira zobe hotel xayaa hotel rayskan hadda ka dhacay weli ma jiraan wax investigation ah ama dabagal ah ama waxa weeyaan guddi loo xilsaaray oo shaqo kasoo qabta oo yidhi meeshaasaa gaariga laga soo daayey saasay u dhaceen Eh, kadib si loo xisaabtamo oo loo ogaado magaalada dadku waa mari laayihiin al-shabaabna qaraxyadii waa soo qaadayaan meel alla meeshay rabaan fa hadda fariinta ay direen hoteelaysa ugu dambeysa waxay ahayd sideed iyo tobanka saac xabaddu meeshay ka dhacaysa meel madaxweynuhu maqlayahay muusika ka dhacay hotel rice oo dadka lagu leynay madaxweynaha ku seexanay madaxweyne ilaa hadda xitaa jawaab muuse ka bixino muusan oran maaragtay ii sheeg ee, yaa ka dambeeyey arrinkan intuu publicly soo istaagay reform muusan sameynin xitaa xaaladaha noocaas oo kale markay taagan yihiin shacabkun aad ay ay ay u kacsan yihin mogta waxa inay ka jawa- inuu ka jawaabo ay ahayd bedelaan sameeyey arrimahanaa khaldana waa saxaynaa markaa shaqadii in isqabsataa loo baahay marka waxaan is leeyahay dhaliil badanaa jirta waa gartay eh, xildhibaan maxamed cabdiqaadir eh, baarlamanka intaadan iman ka hor waxaad ka mid ahayd eh, raggii amniga ka soo shaqeeyey oo wax badanna ka warhaya waad ogeyd beledweyne waxaa ka dhacay qaraxyo iyadoo shabaab lagula dagaalamaya duleedka beledweyne muqdisho waxaa ogeyd soobbaa ka dhacay Eh, sidoo kale madaxweynuhu hadal uu jeediyay ahayd in al-shabaab dowladdiisa ay dagaal la galaysay shabaab waxay uga jawaabeen xayaat hotel in la weeraro dad kalea lagu dilay mar kale eh, wadooyinkiioo xiran raysaa la weeraray mudane baarlamaanaad tahay oo hadda eh, shacabkiiba ayaad meesha ku matashaan dareenka bulshada ay qabaan maxaad u gey weyseen baarlamanka oo saraakiisha ciidamada loogu yeeri waayo taasaa u baahan loo jawaab aada uma- aada umaadsanta waana su-aal aada muhiim u ah Eh, runtii waxyaalaha qaldanayna ka mid tahay oo aan la qaran karin oo dah aan la saari karin Eh, isla xisaabtanka laamaha amniga tusaale ahaan eh, ciidanka afarta ciidan oo aan leenahay ciidanba shaqou leeyahay militariga shaqou leeyahay nabasugida shaqay leeyahay booliskana shaqay uu leeyahay ciidanka asluubtana shaqay leeyihin afartaas ciidan sa- oo dalka uu leeyahay afartaas shaq- afar shaqay ay ka leeyihin arrimaha waxyaalaha qaraxyada ee shabaab ay ku sameynaan dhibaatada ay ku sameynaan waa arrimaha gudaha oo ah hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo taliska booliska soomaaliyeed anu waxaan aaminsanahay marka xaaladdu intay ka qaldan tahay su-aashaas waa su-aasha la isweydiinahay meeshan waxaa jiro shabaab cunug yar oo rarbaadiye ah oo aan dadka iyo deegaanka kala aqoon inuu baabuur soo qaatay kontaroolo soo maro meel dowlad ay afartii gees ka jirta inuu isku qarxiyo waxaan suurtagalan waa ma- yaa keeni waa marka su-aasha anigu waxaan aaminsanahay meeshaas dayac mas-uuliyadeed inuu jiro in loo fududeey in laamaha amniga qeybo ka mida in lala xisaabtamo u baahnin tusaale ahaan kii sooba waxa la dhihi kara waday ahayd oo aad aragtay marka lasoo galay control laga soo galay control loogu baxayo meel amnigeed ciidamo ay ku hareersanayna kaba sii daran hotel race oo dhacda habeen hore ka dhacday bataatan baqiil looma heli karo lagama dhihi karo wax caadi u dhacay maxaa yeele fiiri inta waa guriga madaxtooyada inta waa xarunta habarqadiijo afarta gees anigaan xildhibaankaa markaan damca inaan aado waxaa mara ilaa afar jagboonti oo mid walba leeyahay leerka dhaxashid yaawa waa kuma war dadka anigoo shalay xildhibaan idhahay aawe waa kuma leerka shid intay jirin hadda markii waxaan ay ay marayeen ma iyo kaa jeeftay sidee wax u jiraan marka mar walba waxa dhacda shabaabku qarashka ugu badan iyo hantida ugu badan waxay ku baxshaan qalqalgelinta amniga iyo inay fal walba oo dhacay iyo guulo walba oo furma laga gaaray ugu jawaabaan gudaha si ay dadku u arkaan inay weli shabaab ay maaragtay ay nool yihiin ay wax samayn karaan malaayiin dollar ay ku bixeen malaayiin malaayiinkaas dollar yaa yaa qaata marka waxa qaraxa ay ku sameynayaan iyo baabuurka ay ku soo galaan markay laga soo tago inta kale waxay ku bixiyaan qarashaadka ah fududeynta in loo fududeeyo in meesha la geeyo ama saraakiil ha u marto ama mas-uuliyiin kale ha u marto cid walba ha u marto maxaa baarlamaanka loo geeyaa dhacdadu way dhacday eh, mi- welina way qoyan tahay madaxweynuhuna iyo sidaan intaan ka warhayno guddiga hadda loo xis loo xil saaray guddigan dhacdo walboo dhacday guddiga loo xil saari jira laakiin guddigan waxaan aaminsanahay inuu ka bedelan guddiga hore maadaama access u badan la siiya eh, xeer ilaalinta ciidamada oo la yiri doorkeena qaatoo arrintan gacanta ku dhigo maxkamadda ciidankii lagu wareejiyey waxaan aaminsanahay hotel reys dhacday ka dhacday inay ka bedelaan doonto dhacdooyinka kale xaqiiqdii eh, arrinta madaxweynuhuna xanuun gooniy ku tahay oo anigana waa dareemaya qof walba muwaadin oo- maxaa yeele siduu haadi u sheegay xabadda aakeyga iska dhaafay albaabka la furay hotel reys madaxtooyada waa laga maqlaya xab- qo- iyo albaabka caadiga marka la furay hotel reys laga- in laga maqlaa madaxtooyada dhexdeeda marka waxaan rajaynayaa tan mid layskaga hari doono maaha in talisida la waco saraakiil shaqada ku lehed la waco amniga hadda meeshoo kale fiiri hotel re- riyaas- eh, rays oo kale kuyfa asta waa geesi waardiye ka tahay oo shaqadii ku leedahay gees kale xaruntii nabad sugidiisa sirdoonka qaranka ay ku tahay madaxdii iyo wasiiradii halka ay deganaayeen waay wasiirka amniga oo dalkan amnigiisa in wax laga weydiin rabaa ku dhaawacmay ee shabaab meesha ugu galeen marka waxaad dareemaysaa marka arrin sahlan inay laakiin waxaad rajo badan ka muujisay guddiga loo xil saara arrintaas inay baaraan waxaa tiri guddiyadii kale waxaan qabaa inay ka bedelnaadaan maxay tahay sababtaad rajada badan u gelinaysaa iyadoo kuwii hore la ogyahay guddiyadii la saaraysan wax badan ka iman wixii hore idil oo gudiye la saari jiray anu dalkan waa joogi jira amnigiisana waa ka shaqayn jiray gudiyadii hore idil maba ahayn dad shaqadaas ehel u ah tusaale ahaan nin aan shaqo ku lahayn amni waxa la dhihi jiray guddigaas dhacdadii qaraxii dhacay kasoo jawaab meeluu ka bilaab maba garan jirin laakiin guddiga hadda shaqada faraha ku haya waa guddiga ehelku ahay waxaan aaminsanahay marka rajada aan ka qabo waxay tahay ragga shaqada loo idmadaan aqoon fiican oo leeyahay oo xaqiiqda dalkan aan dan kale ka lahayno shabaab la dagaalankiisana ay ka go-an tahay marka insha allah waxaan ka rajaynaya guddigaas natiijo fiican oo ka bedelan natiijooyinka hore soo bixi jira
salaamullah waad arkaysaa wuxuu leeyahay wax badan baan rajo ka qabaa xildhibaan maxamed cabdiqaadir guddigaan la saaray markaad kulley bulshadiin waad ku dhex jirtaan siyaasina waa tahay markaad fiiriso dareenka bulshadu ay qabaan iyo wixii magaalada muqdisho ka dhacay oo maalin walba qaraxyadan dhacay ay dad ku dhimanayaan ka tabatag badanna uusan jirin baaritaanka loo baahan yahay nooceed ku tilmaami lahayd
intaanan dhihin cabdicasiis kelmadaas aan toos u abaareen waxaan rabaa hordhac yar inaan ka bixiyo waxaan isla ognahay in dowladda guud ahaanba hadafkeeda sida madaxweynaha sida prime ministerka labadooda khaasatan mar walba ay goobihii dagaalka ka socday ay tegeen goboladii ay meelo badan mareen hadafka kama dambeynta oo laga leeyahay dagaalkaasna uu yahay in nimankan khawaariijta meesha in laga saara ay tahay ka go-naantaas ay dowladda ka go-an tahay in barnaamijkan la dagaalanka argagixisada khawaariijta ah in meesha ay ka baxaan completely laga saaro horta itijaahaasi ama directionkaasi ama targetkaasi ayaa waxa horta cabirka siyaasadeed ee amniga ku wajahan halkaa ka arkaysaa taasa horta ah base laga duulo tilmaana noqon karo oo mataqaanaa na siinayo annagoo dhan green light na siinayo oo halkaas aan ka wada qaadanayna meesha inay rajo fiican ka muuqato waqti kastaba ha qaadato taas markay sidaa tahay arrinkan oo shacabka maanta ay u arkaan hotel rice mataqaana dhibka ka dhacay oon sida loo sheegay horta adduunka wax walba horan u sheego naf walba maktiyaday soconaysaa lama celin karo laakiin goobtaasi waxay ahayd goob aada u ilaa waxa filan afarta koona laga jiro ciidamada infact waa tegi jiraan waan tagaa waan tegi jiray laakiin marnaba ma aha meel qof sahal intuu iskaas u sheegay walaalkeen xildhibaankeen u sheegay waa runtiis meel intaad iska aado assembly iska gelaysa ma aha waa meel aada u xafidnayd aada mataqaana loo controlo coonariskoo dhan laga joogo marka ma sahlayn sida lagu galay shaki kuma jiro in ay meel un arrintaas wuxuu yiri nin baa wuxuu yiri mataqaanaa reer akhraadku nolol ma haystaan buu yiri markaas wuxuu yiri say u nool yihiin kolley meel unbay daardhuuq ka haystaan buu yiri si unbay u nool yihiin meel bay daardhuuq ka haystaan reer akhraadka way nool yihiin intaan the day of judgment la gaarin maalinka xukunka ugu dambe intaan la gaarin ka hore maalinka qabriga dhexdiisa waa lagu nool waa doo nin iska jaahil waa ma garanaysa marka wuxuu yiri meel unbay daardhuuq ka haystaan anigu waxaan aaminsanahay arrintii ka dhacday hotel rice meel bay daardhuuq ka haysatay meel bay meel bay ka liigtay baaritaanka markaad u imaato nooca baaritaanka loo baahan karo ama adoo tusaale qaadanaya guddiyadii hore loo saaray rajada aad qabto maxay waa run oo sida horeba loo sheegay guddiyo badan baa hore loo saaray kiisas badan baa la baaray kii aad ogeyda mataqaanaa kunka qof wax ku dhow ay ku dhimatay baa guddi loo saaray waxaasoo dhan waxba kama soo bixin waxaasoo dhan waa wax iska ahaay ma garanaysa laakiin tan waxay leedahay laba sababood waxay yeelanaysaa muhiimadeeda gaarka ah waa marka koowaadii hadafka guud ee qarankan uu leeyahay dalka in meesha laga saaro oo cabirkan jira oo la daba joogo oo ah kama dambeynta ay taagan tahay siduu madaxweynuhuna u yiri horay gadaal horeyaa noo dhow oo horidaasi socodka hore loo socdo waxaa la qofka daa qofka qofka hadduu safar yahay oo turunturoodo turunturada nafteeda waxay u soo dhaweynaysaa masaafadii uu socday waxay tahay tani marka mid lagu cabiraayo socodkii hore u socodka ahaa ayay mataqaanaa waxaa la yidhahdaa askariga markii lagu- la gaarsiinayo laba tallaabo hore u qaad midna gadaal u socod meeshaada joog jugjug kelmadda soomaalida tira jugjug meeshaada joog macnaheedu wax saas wey lama rabo inay noocaas ahaatay tallaabaa hore loo qaaday waa la dagaalami horaa loo socday gabadaalaa laiska soo dhabarkaa laiska soo weeraray meelaa munaasab eebda la yimid arrintaasi marka cidi sababteeda waa in la helaa by any means waa in sababteeda cid alle ciddi ka dambaysa waa in la helaa tan haddii aan la helin tukanaa daba joogi karto marka waxaan qabaa waa dowladda ku qasban baryo ma aha qof kastoo amniga ku shaqalaa ku qabsan ciidanka saraakiisha ahaa oo maalinkaas ciidankaas ma- for the last 48 hours ama 24 hours u dambeeyey qa- markii arrintaas dhacaysay hawsha laha ayaa ayaa la xisaabtankeeda leh mataqaanaa cid walbaa lagula xisaabtamaya waa gartay axmed cabdi haadi macalin baaran waa tahay macalin jaamacadeedna waa tahay oo, ee, arrimaha siyaasadda ka faallooda waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee, weerarka al-shabaab ay ku qaadeen meelaha kala duwan ee dowladdu ay ku xoog badnayd ee, tusaale kii hotel rice iyo xayaad iyo waxay imaanayeen xilli dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynuhu uu sheegay in shabaab eh, lala dagaalamayo Ee, waadna la socotahay shabaab deegaano badan oo ay gacanta ku hayeenaa lala wareegay weeraradan dhacaya ee, fariin noocee ayay dirayaan oo shabaab ka imaanaya maxaa lagu tilmaami karaa Ee, horta dagaal furan ayaa lagu jiraa oo dowladda iyo al-shabaab ee, dagaal furan ay ku jiraan dowladdu sharciyada haysataa iyo legitimacy waxa la yidhaahdo ee, beesha caalamka ictiraafsan dadka soomaaliyeed aa intooda badan raba ee, inay ee, hana qaado ay dowlad fiican noqoto oo xuduudihii dalka ay gaadho Ee, al-shabaabna waa koox oo fikir kale oo oo maxaa la yidhahdaa diini aha laakiin ee, saxsani- saxnimadiisa ee ee aysan maaragtay culimmadu aysan raalli ka ahayn ee wadata fariinta ay diraysa ayaga marka waxa weeyaan ee, al-shabaab waxay leeyihiin ee, meel kasta oo aad dowladdu joogto ee, waan weerari karaa statement noocaas oo kale fariin noocaas ayay- ayay ayay ayaga u diraysaa dhinacooda Ee, waxaa kaloo jirta ee, doodo badan waxaa jira inay imanayaan ee, culayska gobolada ka haysta iyo duqeymaha kale joogsiga lahayn iyo tusaale oo kale ee, xildhibaanka hadda gobolku kasoo jeedo gobolka hiiraana ee, waa lagu xiriyay intiisa badan oo al-shabaab hadda ee, dadkiis kale ayaa ayaa ka qaatay culeysyada noocaas oo kale aha ee, waxay u keenayaan al-shabaab in dadkii lacagta ay ka qaadayeen iyo sakawaadkii iyo wixii dadkii inay ka dhaga adeegeen haddaba xogtaan haye inay tahay dad badan ay yidhaahdeen waxba idin ma sii karo doodo badan oo dhinacaasaa taagan arrimahaas marka waxay rabaan ayagu dadku waxay ku haystaan waa cabsiin ma- cabsiintii noocaas ayay rabaan marka laakiin su-aasha meesha taagan waxay tahay dowladda ayaa waxaa la rabaa shaqadeeda ay tahay sidee uga hortegi waxay uga hortegi al-shabaab dadka ay shaqadan usoo dirsanayaan oo intelligency waa al-shabaab sirdoon ay leeyihin dowladdu sirdoon ay leedahay al-shabaab sirdoon bay leeyihin sirdoonka al-shabaab ee hotel rays qarxa geenaya sh- ee, dowladda ka dhaqaalo badan oo ka resource badan mid la quality ama ka badan inay dowladdu intay dhisata ay ka hortagtaa la rabaa dowladdu inay samayso al-shabaab dadka markay qoranaya ama recruitment ha ku sameynaya dadka dhan waa weydiin kartaa qofku kartiduu leeyahay iyo maxaa la geesinimadiisa iyo noocuu yahay iyo xogtu keeni kara ayaa dadka laga qabtan oo aragti markii la wareysanayo dowladdu maxay dadka ku ay ay ay security ka shaqeeya ku qaadan anuu saaxiib leeyahay xildhibaana ay keenay adeeraan isku nahay ilma adeeraan nahay waa reer hebel waxaas qof dadka lagu shaqaaleysiina marka statetka naftiisa waxaa la rabaa weliba xasan sheekh maxamuud oo hadda madaxweynaha la doortay waa nin waxaa fahmi karaa waxaa la rabaa stateki intuu dib ugu laabto inuu yidhaahdo okay haddaan rabno four point five aan ku qaybsano xildhibaanka oo kale had- inaan qabiilada aan ku qaybsano laakiin markay timaado amni markay timaado markay timaado dowladda mashiinkeeda oo bureaucratica la yidhaahdo ama civil serviceska yaa waday shaqaalaha rayidka aan ka dhigno yaa tabar le yaa karti le yaa capacity le yaa waxaan xaleyn kara aan ka dhigno waa oran karaa madaxweynuhu saas uu- uu uu samayn karaa waxaa kaloo jirta aniga hadda responsibility baan ahay, tusaale oo kale macallin aan ahay. haddaan shaqadayda gudan waayo oo ardada aan cashiro u dhigi waayo oo aan soo diyaarin waayo preparationo kasoo diyaarin waayo on semester saas ku wado jaamacadda ninka iskale ama akaademiyada inta iyo dhaa waxaa leeyahay saaxiibo waa lagu fasaxay waa lagu fasaxay say ku dhacee ana hadda waxaa ognahay jegmontayaasha magaalada muqdisho amniga maa lagu ilaaliyaa ma isleedahay mise lacagaa laga qaataa madaxweynuhu isbaaru ka hadlay jegmontayaasha isbaaraha maxaa ula jeedaa oontayaasha waxay dadka dhan waa wareysan kartaa hadda wariyaa tahay ragaa ku cayilay oo taliyaal ah guryo ka dhistay ku noolaaday apartmentay magaalada kule waa la yaqaanaa nairobi ay kuleeyihiin lacagtan intay ka keeneen lacagtaa waxay ka keeneen ganacsatada ala sheegsto waxay kuleeyihiin shirkad ganacsi buu leeyahay sonkoruu rabaa inuu laba magaalada laba dhinacay kala xiranta u kala gudbiyo bishii markuu soo mar saddex kun oo doolar shan kun oo doolar laga rabaa midaasoo waa wuxuu le maanta guriga qabiy iga aha lacagiisii oo dheeraada waa laisku baadaa marka meesha statekii baa markaa predatory ah oo macnaa konsabtayaasha dow- ee, siyaasadda waxaa ku jirta waxa la predatory dowladdu inuu waraabo oo kala noqdo dadkuna ay xayawaan noqdaan oo la ceyrsada beri dadku ay yihiin oo dadka la dhuuqa madaxweyne xasan wuu ogyahay waxaasoo dhan dalkan uu ka shaqeynay wuu ogyahay kuwa la shaqeeya waa ogyihiin laakiin maxay ku mashquulsan wayan su-aashu midda labaad waxaa kaloo jirta madaxweynuhu dada waxay leeyihin state waqti waysta waqti maysta madaxweyne waxaa la yihahda acti decisively in the beginning maalmaha koobaad saa u jaan qaado oo dowladda matoorkooda u dhaqaaqo oo haybadaadu intaasay ku xiranta hal hadda sideed bilood hal sana almost dhamaanaysa laba sano maalintii gaadha doorasho iyo moodalkii la geli lahaa iyo sidii xu- xunka looga ridan lahaa baa la geli lahaa marka waxaa leeyahay madaxweyne hurdada ka kac adiga keligaa ma shaqayn kartid institutionii dad macno la raadi dalkana sidan kuma sii jiri karaan aslahaan waa gartay ee, xildhibaan maxamed cabdiraadir ee, waxaad ka mid tahay mudanayaashii baarlamaanka ee furimaha dagaalka tegey oo dagaalka shabaab ee loogala soo horjeeda xog badanna ka haya oo adoo tuuto wataad beledweyne iyo duleedkeeda joogtay meelo kala duwan waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo siyaasadda dagaal ee al-shabaab dowladda ay uga soo horjeedo ma tahay mid qorshaysan oo isku xiran oo khataraha imaan karana l- looga warhayn karo lala socon karo walaal eh, aada u mahadsan tahay Eh, dagaalka hadda dalka ka socda wuxuu ka bilowday bilowgii hore in gobolka hiiraan madaxweyne xasan sheekh markii madaxweyne la doortay juhdigiisa ugu badan wuxuu geliyay uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah al-shabaab isagoo tabaabushaysan qorshaysanin eh, tiradii iyo tayadii loogu talagalay aan u diyaargaroomin horta dagaalka bilowday dad shacab ah iyo shabaaba isqabsaday dhibaataa dhacday dagaalkii halkaas gobolka hiiraan ugu bilowday dowladdu waxay ku qasbanaatay dadkan shacbiga oo dagaalamaya inay garab siiso garabsiinta ilaa hadda ay dowladdu ay ku jirtaa Ee, wasiirka gaashaandhigga iyo oo dhammaan waa is aragn laakiin qorshaha rasmiga ah oo shabaab dalkan sida loogu saari lahay guud ahaan iyo dowladda ajandaheeda dagaalo rasmiga horta kumuusan bilaaban dagaalka socda xaqiiqda marka laga hadlayo soomaaliyana waxa waaye wax hadday mar bilowdaan in la wada qaatay ay ay u badan tahay dagaalkaas horta sidaasuu ku bilowday qorshe dowladeedu hadda madaxweyne xasan sheekh inuu iyo taliskiisa inay isku imaadeen ay qortay inay dhaheen dagaalka gobolka hiiraan aan ka bilowna maya meeshaasaan ka bilowna meeshaasaan ka bilowna mayna dagaalka meel la yihahdo matabaanuu ka bilowday siduu ku bilowday aan ognahay dadkaas reer hiiraan iyo shabaaboo qaatumbilaha kala taagana xabadaas ay ka bilaabatay dowladana gurmudka dadkaas maadaama iyada ay dowlad u tahay ayay meesha ku tagtay laakiin hadda aniga furmaha dagaalka dowladda markay dagaalka soo gashay way ku qasbanaatay marka inay qorshihii dagaalka ay soo dedejiso way ku qasbanaatay in qorshe bilow ah ay sameyso qorshooyinka bilowga ahaana waad aragtay dagaalka waxay u sameysay face one iyo face two iyo face three u kala sameysay oo hadda guulo waaweyn laga gaaray laakiin bilowga hore dagaalkan wax qorshe ah oo dowladda markaa soo dejisan ay ku gashay maysan jirin laakiin eh, sidee hadda magaalooyinkiiya wixii ugu badnaayoo dhimashaa ka dhacayaan marka loo eego beledweyne oo kale dad fara badanaa ku dhintay xarumihii dowladda qaraxyo waaweyn lagu burburiyey jaalaqsi oo kale waad aragtay bundadii eh, buulaberd oo kale waa la dunshay eh, masaajid cali guduud iyo meelo kala duwan shabaabka qaraxyay geliyeen hoteelo badanaa la weerarayaa qorshaha hadda loo baahan yahay ma in lala sugo qorshe dowladdu ay la imaanaysaa mise tallaabooyin deg deg ah oo oo dowladdu ay eh, dagaalka bannaanka si u qaadaysa wax u dhigmin gudaha laga sameeya muhiim hadda baahida ugu weyn oo qabno waxa waaye baahida gudaha oo inaan kula dagaalano shabaab gudaha tan ugu weyn hadda aan qabno taas waaye shabaab xuduud ciidan oo maanta dagaalanta bataatan waa wajahan wax baaba'ay iyo wax shabaab ka cararay ayay noqdeen oo dowlad dowla iyo isku dhiiba dowladda ama qabiiladu isku dhiiba saasay noqdeen hadda dhibaatada markaa si fiiri siduu haadi u sheegay lacagihii dadka ay dhibayeen ganacsatada dhammaan waxay bilaabeen inay jaakiraan ay shabaabku taleefanadii ay ka qabo waayaan ama ay dhahaan ma dhiibi karno ma awoon waxaa bilaabatay macaamilka waxaa baaba'ay dhammaan dacwooyinka loo aadi jiray lacagta ka samayn jireen meesha way ka baxeen si taas marka ay fiiladaas aysan u go-in ayay waxay sameynhayeen cabsigelin magaalooyinka buundooyinka jareen anaga hadda gobolkan kasoo jeedo intay buundooyinka jarin ka hor iyo intay ay qarxin magaalada beledweyne magaalada beledweyne ninkii taga taga laba kilomitir oo isku weer oo magaalada bartankeeda dhulka yaalo ilaa hadda hal tiir aan laga dhisin intaysan waxaa sameyn ka hor fariimaha ay shabaab soo direen waxaa ka mid ahay reer ahaana la heshiiyona la fadhiista haddii kale meel walbo ayaa idinkaga naaseyn doona oo buundooyinka idinka jari doona waxaasoo idil fariimahay soo direen ayay ahayd yaa loo soo dirayay fariimaha si loo soo dadka celiyay?
shacbiga usoo diran oday dhaqmeedii waxaasay usoo diran cid walba isdhehi ay isdhahayaan arrintan waxbay ka galayaan markii laga lagu gacan seero la yirahdo idin oo la yareeyey idinkii anaka dagaalan noo balan ahna dhibaatooyinkaanay sameeyeen marka baahida aan qabno waa arrimihii gudaha war ilaahan kugu dhashay baabuurka oo miyiga laga soo rarayo oo magaalo soo dhex maray oo buundo soo dhex maray ciidan fadhiyo ama jagboontii dowlad ay fadhiyeen soo maray oo hadafkiisa meesha ugu talagaleen isku qarxinayo taasaa u baahan marka waxa waaye shabaab sida loola dagaalamaya waxa u baahan gudaha in loola dagaalamo saraakiisha ku dhiigaysatay oo ku nafaqaysatay mataqaanaa dhiiggan dadka shacbiga ah maxaa yeele ilaahan kugu dhashay weli ma maqashay sargaal hebel xabsiga ayaa loo diray ama ciqaabu mutaystay dil toogasho ayuu mutaystay muxuu u mutaystay dil toogasho ah wuxuu u mutaystay dayacaad mas-uuliyad uu sameeyey qarax ayaa kasoo gudba meeshuu joogay weli ma maqashay taariikhda weli soomaaliya kama dhexin waa inay taas dhacdaa marka waa in saraakiil la yaqaano hebel iyo hebel iyo hebel la yihahdo qabriga loo diraan oo la yidhahda maxay u dhinteen waxaa loo dil maxkamaday marteen borosesay mareen sharciga mareen waxay u dhinteen liajli mas-uuliyadda ee lahaayeen guud maalin walba toogasho waa sameynaa laakiin toogashada ugu baahi badanna waqti xadirkan waa toogashada amniga gudaha mas-uuliyaddeeda cid in laisku- laiskula xisaabtamo waa gartay eh, inkastoo ay siyaasadda u baahan tahay eh, waa muhiim laakiin waxaan rabaa inaan salaamullah u imaado Eh, hadda dagaalaa socda dadkeena dhinaca kale magaalooyinkay ku dhimanayaan xalka eh, ugu dhow oo aad arki karto muxuu yahay بسم الله آه، مركز كوباد waxaan isleeyahay cabdi casiis een, gobolka banaadir oo kale oo caasimadii ah oo ay lagama maarmaan tahay in haddii ilaahay kuu roon yahay ee, keyskiisa meel la saaro gobolka banaadir waa lagama maarmaan arrintiisa in la- la helo Ee, sidaan u sheegin waxaa laga maarmaan gobernatooraha gobolka iyo mataqaanaa een, ma- gudoomiyaasha gobo- een, degmooyinka iyo taliyaasha amniga ciidamada in ay maarata horta wada shaqay gal ay shaqo wa- wada midaysan ay galaan Ee, yeelatana een, muqdisho ee, central command amnigeeda lagu laga controlo laga howlgeliyo riboort laga siiyo laga laga howlgalo waa mid waa qodob waa in he- la helaa center oo laga hogaamiyo amniga magaalada lagula xisaabtamo dad gaar ah howlgelinteeda go- degmooyinka habeenkii roondada dhacaysa degmo walba waa inay tiro ciidan oo la yaqaano ay roondo gaar ku jirto oo- waa inay ku- taas waa laga maarmaan checkpointyadan dad gaara kulley ku shaqale dadkaasaa lagula xisaabtami karaa problem male laakiin magaalada waxay u baahan tahay gudaha in loo galo degmo kasta waxay u baahan tahay gudaha in loo galo kow laba waxaa la rabaa dadweynuhu in la baraarujiyo gobolkan ku nool ma baraarugsana kuma baraarugsana in qof walba si maaragtay muwaadinimo ah uu isu xil saaro oo self alert sameeyo isaga isdib is- is- is- is- isjiro oo isu diro sida amnigiisa gaarka ah iyo kan bulshada Xagee- xagee loo marayaa marka baraarujinta dadka baraarujinta waxaa loo maraya degmooyinka toos wasaaradda wa- warfaafinta iyo degmooyinka labadaasaa main ah degmooyinka ayaa la- la tegayaa degmooyinka baraarujin laga filinaya laga filinaya hay-adaha wacyigelinta iyo arrimaha bulshada ku shaqada leh culimaawadiinka degmooyinkay tegayaan dadka lagu lagu shirinaya meesha meesha amnigaa la sugaa degmooyinka loo gudbinaya idaacadaha laga baafinaya waxaa la siinaya dadka cashara qof self defense qof walba uu ku samayn karo cirbad haddii cirbad ma dhihi karo laakiin haddii wax un mee qof uu ka dareemo isla markaa yadaha amnigu toos ula xiriiro waa in qof walba uu shaqo galaa degmo kasta waa inay yeelataa ciidan u gaar oo deegaan ah oo- oo oo ru- oo wararka soo ururiyo oo mataqaanaa xuraansi ah oo meel kasta guri ka shan shan toban toban guriba laisugu xiro oo la helo sir dhab ah aaggaas waxa ku sugan waa laga maarmaan waa in waxa kane ay noqdaan wax dadku waa in la mo- mo- mobilise garaya dadku waa in la kiciyaa amniga loo kiciyo sida haddaba ay ma garanaysa qolooyinkan een, macawisley loo kiciyey macawisley lagama dhigi kara xamar macawis looma diri kara laakiin habdeegaamyada la- macawisley ay u noqon karaan oo sida ah in dadku la wacyigeliyo lasugu keeno goobahaas ee, daacadaha laga sheego culummada ay hadlaan dadka siyaasiyiinta ay hadlaan dhalinyarada haweenka kulli cid walba mas-uuliyaddeeda ay qaadato amni guud oo midaysan oo ku wajahan dadka kale in meel la saaro waa kow cabdicasiis midda kale aan raaciyo hadalku waa badanaya midda kale waxa waye waxaan shaki ku jirin waxaan shaki ku jirin dadhay la la iclaamiyey in lala dagaal lagula dagaalamo al-shabaab dhinaca dhaqaalaha lagala dagaalamo waxaan shaki ku jirin durbadiba psychologically financially anima haddii maskixiyan in la dhaawacay sh- eh, al-shabaab meelo badan laga dhaawacay oo dareenkii dhaqaalaha ururinta uu hoos u dhacay waa wax jira meel walba waa laga sheegaya i think xataa inay ma ogay xildhibaanku inuu xogtaas oo sii hayo dhaqaalihii xataa waa laga baralaysgariyay wax fara badan ma- ay- ma ma garan karo jabcada ay leedahay ma garan karo Eh, laakiin waxaan sheeg ku jirin dhaqaalihii naftiisii in hoos loo dhigay inkamkii ay ka heli jireen Eh, sidoo kale sida hore saaxiibaday u sheegeen dacwooyinkii loo aadi jiray waa la joojiyey meelo badan baa nimankan lagala dagaalamay waxaana way socdaan yacnaa tembarkoodii eh, waa la dejiyey oo kulaylka ahaa oo kacsanaa oo meel walba ay mataqaanaa u arkayeen inay ay yihiin mataqaanaa en- en- en- en maaragtay en qo- kuwa la yihahdo superman oo kale cid walba isu ark waxay- waxaad moodaa hadda tembarka hoos u dhacay laakiin waxaa la rabaa in shacabka uu fahmo gobolka banaadir dowladda tan maanta jirta inaan keli dowladda lagu halaynin oo shacabka shacabka inuu kaalin qaataa aad leedahay. waa ma- mahadsan tahay shacabka inuu is adeegsado.
waa mahadsan tahay axmed eh, markaan u imaano qaabkii hadda wax u socdaan ma u egtahay dowladda inay guula gaari karto shabaab guud ahaan soomaaliya laga saari karo
anu waxaan isleeyahay horta madaxweynaha oo marka la fiiriyo dadka la sheekaystay iyo siduu u dhaqmay marka la fiiriyo inuu niyad weyn u hayo ee, al-shabaab la dagaalankoodii iyo in inta asaga tarankiisu dhammaan dalka in laga saaro Ee, caadi ahaana soomaaliya maadaama hay-ada oo dhisan oo si ka madax banaan madaxweyneha u shaqayn karta aysan jirin Ee, waxaan isleeyahay rabitaankiisaas wax fiican weeyaan laakiin madaxweyne waxaa looga baahan yahay ee, far keliya fal ma dhaqday soomaalida ku baabahdahay in uu intuu gadaal u laabto wax yar u fadhiisto uu yidhaahdo ee, al-shabaab ee, asaga wuxuu keenay siyaasad uu bixiyey siyaasadda saddex geesoodku ahaa in dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo mabda ahaan ama psychology ahaanba in loo loo loola dagaalamo triangulation eh, policyga asaguu la yimid oo kow aan qaran ka sheegay markuu tegi siyaasadda noocaasa marka waxay u baahan tahay eh, golihii wasiirada hay-adihii kala doonaayo oo amniga ka shaqeynaya booliskii iyo sirdoonkii iyo eh, maxaa la yidhaahdaa qeybihii kale ee la xiriira arrinta maaliyaddiiba in loo dhiibo ay madaxa ka noqdaan dad fahan u leh tayana leh ayna ka go-an tahay shaqadaas inay inay inay inay qabtaan waad umahadsantihiin axmed cabdi haadi maxamed cabdiqaadir iyo salaamullah oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya muqdisho islamarkaana aan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamida intii aynu ku kulmi doono waxaan idigu dhaafayaa nabadgelyo